bismi illaahi araxmaani araxiim warka madaxdiisii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka dhaktar cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa goordhoweeda ka duulay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaaladan muqdisho iyuu ku sii jeedaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyagoo halkaasi kaga qaybgeli doona munaasabad xarigga lagaga jarayo garoon cusub oo caalami ah oo dhowaan dayactir lagu sameeyey guddoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo horkacayo ayaa isagana goordhoweed ka degay magaalada dhuusamareeb xarunta gobolka galgudud wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka warramay sodcaal shaqo oo uu haatan ku marayo waddanka suudaan isaga iyo wafdi ballaaran oo horkacayo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ayaa kala hadlay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug state soomaaliya sidii loo sii xoojin lahaa nabad waarta iyo wada noolaansho shacabka dega deegaanada ay labada maamul kale hoggaamiyaan shir looga wada hadlaya sharci xaaraantinimeynaya gudniinka fircooniga oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda dadka ayaa lagu qabtay magaaladan muqdisho wararka ka imaanaya waddanka jarmalka ayaa sheegaya in jaaliyadda soomaalida ku dhaqan halkaasi ay dhigeen dibadbaxyo iyo bannaanbaxyo waaweyn kadib markii dowladda waddankaasi ay u sheegtay in aysan u aqoonsanaynaa dad qaxootiya ciidamada ammaanka ee degmada afguuya ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaankaasi waxa ay ku soo qabqabteen qalabyo kala duwan oo la doonayay in laga sameeyo walxaha qarxaa waddanka masarne waxaa lagu soo warramayaa in ay dowladdaasi sii daysay saddex muwaadin oo iyagu u dhashay dalkan soomaaliya kuwaasoo ku xirnaa mid ka mid a xabsiyada waddanka kadib markii lagu tuhmay inay si sharci darro ah waddanka ku soo galeen
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kalan oo qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa looga maqli karaan aalada satellite-ka adduunkao dhan waxay si toosan looga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa khamiis waana toddobo waana bisha koowaad ee janawari sannadda labada kun lix iyo tobanka warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka doctor cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa lagu soo warramayaa in ay ka duuleen garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada muqdisho iyagoo ku sii jeedaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyagoo halkaasi kaga qaybgeli doona munaasabad xarigga lagaga jarayo garoonkii boosaaso oo dhowaan dayactir ballaaran lagu sameeyey aamina ladan axmed wariyahayaga boosaaso waatan qabanqaabada iyo soo dhaweynta awooddii ka socda dowladda soomaaliya uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya doctor cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa loogu jiraa garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaana haatan garoonka diyaaradaha ee boosaaso ku sugan gowdi balaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo wasiiradiisa iyo xubno ka socda dowladda soomaaliya oo ka tirsan golaha xukuumadda sida wasiirka xanaanada xoolaha ee soomaaliya iyo wasiirka duulista hawada ammaanka garoonka diyaaradaha ee boosaaso ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo aad arkayso ciidamada daraawiishta iyo kuwa baangeyda iyo kuwa biasa oo sugaya ammaanka qaybihiisa kala duwan waxaana lagu wadaa in madaxda qaranka diyaaradiisa jir ay goordhow soo calagiso garoonka oo lagu sameeyey dib u cadeyn ballaaran lana casdeeyey arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu hadnaa dhismaha garoonka gaar ahaan qaybta terminaalka iyo qaybta railway ee diyaaradaha ay soo caga dhigtaan waxaana lagu wadaa boorda wafdiga madaxweynaha inay soo caga dhigto ay yimaadaan xarunta magaalada boosaaso jiilka deynaha ee soomaaliya ayaa halkan soo gaaray si ay uga qayb qaataan daafurka garoonka diyaaradaha oo berito lagu wado wafdiga madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb gelaya munaasabada sideeda jamaayo iyo daafurka garoonka diyaaradaha ee magaalada sanboosaaso aaminaladan axmed reer iyo muqdisho garoonka diyaaradaha ee boosaaso
aamina waad mahadsan tahay sidoo kale guddoomiyaha golaha baarlamanka federaalka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo wafdi ballaaran oo horkacayo ayaa sidoo wariyahayaga ku soo warramaya waxa ay goor dhoweed gaareen magaalada dhuusmareeba ee xarunta gobolka galguduud cabdifatax jeyte waryahayaga baarlamanka ayaa haataa khadka ku jira cabdifatax waa ku salaamay waan kaa qaaday inaan macalin si wanaagsan baan kuu maqlaa Een, bal sodcaalka guddoomiyaha ayaa waxa uu ku saabsan yahay warbixin kooban
aad wanaagsan ka inaan macalin guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad sidoo kalena ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo shan iyo labaatan gaariya iyo xildhibaano ka tirsan galmudug ayaa soo gaaray magaalada beesmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ahana xarunta gobolka galguduud ee barqanimadii maanta gudoomiyaha baarlamanka iyo wafdigiisa waxaa si arshaba ugu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud mas-uuliyiin ka tirsan maamulka culmadiinka ahlusunna waljamaaca ee halkan ku sugan waxaana soo dhaweyn kadib loo gelbiyey xarunta madaxtooyada magaalada dhuusamareeb ku taalla waxa uu gudoomiyaha baarlamanka iyo wafdigiisa ay gacan qaadeen dadweyne fara badan oo boqolaal ahaa oo ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale gudaha magaalada dhuusamareeb waxaa qado lagu sameeyey sida magaalada kolley waxaa guddoomiyaha iyo wafdigiisa ay la hadli doonaan macalino dad badan oo isugu yimid goob hool ah oo lagu shiriyey oo magaalada dhuusmareeb gaala xarunta madaxtooyada ku taalla halka oo guddoomiyaha wafdigiisuba iminka ay dadka ugu diyaarsan yihiin isla markaana ay kula hadli doonaan
Een, cabdifataaxow een, sodcaalka guddoomiyaha haddaad wax ka ogaatay muxuu la xidhiidhaa baad isleeda waxaa suura inay horta ka ay guddoomiyaha iyo wafdigiisa iyo kolley u shaacan doonaan oo ka hadli doonaan ujeedada socdaalkooda haddana waa un socdaal nabadeed oo salka ku haya sidii beelaha jidka ku dhaqan gobolada dhexe ay isu fahmi lahaayeen si gaar ahna in nabad saddex dibadisiin laga dhex bilaabo ay isfahmaan maamulka olodiinka halusanna ee ku sugan halkan dhuusmarada iyo maamulka dowladgoboleedka galmudug Een, waxaan rajaynayaa wararka iyaga dambe in wixii halkaasi ka qabsoomo aad noogu soo tebin doonto haddii eebba yidhaahdo waadna mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa waryahayaga golaha baarlamanka cabdifataax jeyte oo haatan la jaan qaadaya wafdiga ballaaran ee baarlamaaniga ah ee uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha baarlamanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo haatan booqasho ku jooga magaalada dhuusmareeb xarunta gobolka galguduud aad baad u mahadsantahay jeyte wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka warrama sodcaal shaqo oo haatan ku maraya waddanka suudaan isagii wafdi ballaaran oo horkacayo siduu ku soo warramayo wariyahayaga maxamed cali cumar juba wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed dodowaa oo ku sugan dalka suudaan oo rays gaar ah siinaya warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dalka suudaan uu u tegey sidii uu ula kulmi lahaa madaxda dalka suudaan ayna ugu wada hadli lahaayeen xoojinta xiriirka labada dal waa ka waraysan wadanka suudaan wadan cilaaqaad dheer ayl aan leenahay soomaaliya iyo suudaan haddii la yidhaahdo arrimaha cilaaqaadkaasi iyo horumarintooda inaan kala hadalno dowladda suudaan iyo gaaraan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan kaloo u imid wadankan waxaa joogta kumanaan arday soomaaliyeed waxaa sharafii ah inaan ku faano inaan kamid ahaa jirin arrimo la xiriira jaamacadda aan ka qalin jabiyey oo konton jirsatay boqol casuumad nooga timid iiga timidna waa u mid haddii la yidhahdo dabaaldegii kontonkaad sano marka boqoshadaas gaabanaan ku imid safaaradda iyo ardada soomaaliyeed dhammaan waa umahad celinaya intii soo dhaweysay iyo inta maqan oo howlahooda jirta haddii la yidhaahdana in ardada aan uga warbixiyo wadcigii wadanka iyo meesha wax marayaanna waa ay go-aansan tahay
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inuu la kulmi doono dhigiisa dalka suudaan wuxuuna sidoo kale sheegay inay ka wada hadli doonaan tayanta ciidanka booliiska soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha suudaan iyo wasaaraddan arrimaha dib- gudaha shaqooyin aad u badan baa ka dhexeeya waa ka wareysaan arrimaha amniga iyo booliska iyo arrimaha federaaleynta intaba waa nagala shaqeeyaan waa waddanaan walaalanahay wax badan baan ka faa'iidnaa badan baana la kala faa'iidaa taas waa qorshe qayb ka mida dabcan arrimaha tacliinta iyo ardada jaamacadaha jooga iyo ka warrayntooda iyo xaaladooda la soo gudboonaaday iyo ardada dad badan oo ka mida dadka soomaaliyeed oo tahriib dhib badan ku haya dhulkan ayagana in arrimeeda aan wax ka nidhaahdo marka waa booqasho madaxyadeeda iyo magacyadeedu kala duwan yihiin haddii la yidhaahdo waana markaan soo dhammaynaan ka warbixin doona
madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo haatan ku sugan magaalada cadaado xarunta kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa kala hadlay madaxweynaha maamulka galmudug sidii loo sii xoojin lahaa xidhiirka labada maamul iyo nabad ku wada noolaanshaha shacabka degadegaanada ay labada maamul ka kala hogaamiyaan maxamuud cabdi diirshe waryahaga cadaado waa kan socdaalka wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ay ku joogeen muddada laba maalina magaalada cadaado ayaa kulamo waxay la qaateen madaxda galmudug xalay ilaa saaka waxaana ka soo baxay qodobo dhowr ah oo labada dhinaca isla gaareen wasiirka madaxtooyada galmudug xuseen iidow ayaa warbaahinta u akhriyey oo murtiyeedka ka soo baxay kulamadaasi ay labada dhinac wada qaateen
barbargelinta dadaalada nabadeed ee madaxweyne axmed madoobe uu hormuudka ka yahay ee ku aadan dhammaynta khilaafaadka u dhexeeya dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug labo waxay hoosta ka hariiqeen in go'aan kama dambays ah laga gaaro lagu gaaro shirka kismaayo ka dhici doona tobanka bisha janaayo ee hanaanka doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka saddex waxay labada madaxweyne ka digeen in laga fogaado wax kasta oo qalqalgelin kara dadaalada nabadeed ee lagu dhammaystirayo khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira heer qaran iyo heer dowlad goboleed afar waxay labada madaxweyne isla garteen in hay-adaha labada dowlad goboleed isdhaafsadaan wixii waayo aragnimo iyo aqoon ay isdheeryihiin shan waxay labada madaxweyne isku raaceen in la iska kaashto la dagaalanka argixisada caalamiga ah iyo inay isweydaarsadaan wixii xog ah ee la xiriira la dagaalanka argixisada waxay labada madaxweyne isku raaceen ugu dambayn in shacabka soomaaliyeed ay adkeeyaan midnimada iyo dowladnimada dadka iyo dalka soomaaliyeed
wafdiga madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa soo gabangabeeyey socdaalkiisa galmudug oo qaatay laba maalin waxaana sii sagootiyey mas-uuliyiinta galmudug maxamuud cabdi diirshe raadiyo muqdisho cadaado
mahadsaned maxamuud shir looga wada hadlaya sidii sharci xaaraantinimaynaya gudniinka fircooniga ah loo samayn lahaa oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka ayaa lagu qabtay magaaladan muqdisho nashaad bashiir waryahayaga ayaa inooga qayb gashay shirkan oo ay soo qaban qaadisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha waaxda jinsiga iyo xubno ka kala socday wasaaradaha xukuumadda ee qaabilsan qaybta jinsiga kulanka ayaa intii uu socday waxaa lagu lafaguray sida loo heli karo sharci ku saabsan arrimaha gudniinka oo bulshada qaar ay dhibaatooyin ku qabaan agaasimaha waaxda jinsiga ee wasaaradda haweenka ee xukuumadda soomaaliya sacdiye maxamed nuura ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay dalka islamarkaana ka qaybgalayaasha looga baahan yahay inay talooyin kusoo biiriyaan si loo helo sharci arrimaha gudniinka ku saabsan wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka soomaaliya saare maxamed cali samatar ayaa sheegtay in kulankan uu yahay mid looga hadlayo sharci u samaynta arrimaha gudniinka waxaana intaa raacisay xubnaha ka socda wasaaradaha dalka looga baahan yahay inay door ku yeeshaan samaynta sharcigan ayna qaban doonaan kulamo kale oo looga talagelin doono qaybaha bulshada
waa la socotaan waa gudbinay sharcigii guud oo ka hortagga ee gudniinka inkastoo aan gudnin gudbinay gudniinka fircooniga laakiin waxaa qasab ah inaan sameyno gudniinka zero tolerance gudniin oo dhan insha allahu tacaala tallaabo tallaabo asagan waan gaari doonaa siyaasadii guud waa gudbinay hadda waa inaan sharci ka soo saarnaa si sharci looga soo saarana waa inaan sameynaa wacyigelin wada hadal xogtii la abuuraya qofka haddii uusan aqoontii maxaan ku yidhaahdaa dhibaatadii gudniinka inuusan lahayn yani sharciga qabanaayo lama mala timi karo marka waxaan rabnaa idinka inaad noqotaan ama waxa aad naga caawisaan sharcigan sida loo soo dejin lahaa muxuu noqon doonaa sharcigan wasaaradda cadaaladda muhiim ayay tahay inay nala shaqaysaa waxaa kaloo muhiim ah wasaaradaha wafaafinta wasaaradda wafaafinta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa wada dadaalo ku aadan sameynta sharciga arrimaha gudniinka iyadoo hore usoo bandhigtay sharciyo ay ka mid yihiin ka hortaga xadgudubka kufsiga haweenka iyo xuquuqda caruurta nashaad bashiir axmed warbaahinta qaranka muqdisho
ciidamada ammaanka ee degmada afguuye gobolka shabeellaha hoose ayaa howlgal ay sameeyeen waxaa lagu soo warramayaa inay ku soo qabteen qalabyo kala duwan oo la doonaya in lagu sameeyo walxaha qarxa kadibna lagu waxyeelayo shacabka la daalaadhacaya noloshooda xasan matoore ayaa warkan afguuye inooga soo diray howlgalkan ay ciidamada nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee degmada afgooye ka sameeyeen afar iyo labaatankii saac ugu dambeeyey gudaha degmada ayaa waxa ay ku soo qabteen agab waxyaabaha qaraxa laga sameeya ah oo maleeshiyaadka alqaacidada soomaalida al-shabaab ay ku diyaarsanayeen meel aan sidaasi uga fogayn saylada ganacsiga xoolaha ee degmada afgooye taliyaan nabad sugidda iyo ku-xigeenkiisa oo la hadlay raadiyo muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka ay ku wehelinayeen ciidamo ka tirsan saldhigga booliska degmada afgooye hase yeeshee qorshaha howlgalka fulintiisa ay ka shaqeeyeen ciidamada taliska cusub ee nisa ay ka hirgelisay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaay intaasi ku dareen mas-uuliyiinta nabad sugidda degmada afgooye in la doonayay agabkan qaraxa laga sameeyey in lala beegsado kumanaanka dadweynaha ee maalmaha sabtida arbacada iyo isniinta ku kala iibsada xoolaha gowraca iyo kuwa dhoofka ah ee la keeno maalmahaasi saylada ganacsiga xoolaha ee degmada afgooye nasiib wanaagsi ay hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ka warheshay inta aanay maleegin dhagarkan lagu galaafan lahaa nolosha kumanaanka ganacsatada xoolaha ee degmada afgooye waxa uu howlgalkan ku soo beegmayaa xilli maamulka degmada afgooye iyo hay-adaha ammaanka ay ka wada shaqaynayaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose xasan matoore warbaahinta qaranka soomaaliyeed afgooye shabeellaha hoose
wararka ka imaanaya waddanka jarmalka ayaa sheegaya in jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan halkaasi ay dhowaan dhigeen dibadbaxyo looga soo horjeedo amaba ay ka gacabanayaan dowladda jarmalka oo iyadu sheegtay inaysan u aqoonsanayn dad qaxootiya weriye madax bannaan oo lagu magacaabo cabdiqaani cali dalmar ayaa warkan inooga soo diray berliin dowladda jarmalka waxa ay toddobaadkan sheegtay in dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkeeda ee aanan deganaashada haysan aysan wax badan oo xuquuq ah ku lahayn dalkaasi oo ugu horeysa waxbarashada iyo deganaashaha iyo xitaa caafimaadka iyada ku micnaysay in dalka soomaaliya xilligan ay ka jirto nabad laysku haleyn karo dadka soomaaliyeedna ay halkaasi u imaanayaan oo keliya in ay dhaqaale ka sameeyaan sidaas daraaddeed dowladda jarmalka waxay soo dhaweysay oo ay gacanta midug u fidisay dalalka ay ugu horeeyaan syriya iyo dalka lagu magacaabay eritrea syria waxay ku sheegtay in afar sano inka badan uu dagaalo ka soconayo dalkaasna dhibaato badan ay ka jirto dalka eritreana waxay ku sheegtay in uu maamulo nin keligii taliya asias daraadeeda labadaas dal ay u aqoonsatay inay yihiin siyaasiyiin hase aatee soomaalida arigaasi cabdirasaaq oo ay ka kala celiyeen saddexdii maalin aynu ka soo gudubnay magaalooyin kala duwan ee dalka jarmalka waxaa ka dhacayay dibadbaxyo oo ay sameeyeen dadka soomaalida ah ee qaxootiga halkaasi ku dhaqan iyagoo weli aanan u kala harin kuwa sharciga haysta iyo kuwa aanan haysan sidoo kale waxaa sideed iyo labaatanka bishan ay dadka soomaaliyeed u ballameen inay dhigaan mudaaharaadkii ugu weynaa ee dalka jarmalka ka dhici doono sidaasee hadda waxay ku ballameen xalayto dadka soomaaliyeed ay ku ballameen waxa weeye inay dhigaan dibadbax kan ka weyn oo loosaga imaan doono guud ahaan gobollada kala fogfog ee dalka jarmalka uu ka
dowladda masarna waxa ay sii daysay saddex muwaadin oo lagu soo warramayo inay u dhasheen waddankan soomaaliya kuwaasoo ku xirhnaa mid ka mid a xabsiyada dalkaasi kadib markii lagu tuhmay in ay si sharci darraa ku soo galeen dalka laguna waayay tuhunkaasi cabdirasaaq shiino ayaa soo jeedinaya xabsi ku yaala waddanka masar ayaa dowladda dalkaasi waxa ay ka sii daysay ilaa iyo saddex muwaadin oo u dhashay waddankeena soomaaliya kuwa oo maalmihii dambe ku xidhnaa sii deynta saddexdan ruux ee soomaalida ah ayaa waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee dalkaasi iyo jaaliyadda masar ku nool saddexda ruux waxaa lagu kala magacaabaa axmed nuur oo ah macallin dugsi qur-aan cabdifitaax cajiib oo isna ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada iyo haweeney soomaaliyeed oo magaceeda warbaahinta aan loo sheegin hase ahaatee haysata dhalashada waddanka norway cabdifitaax cajiib oo ka mid ahaa saddexdii muwaadin ee la sii daayay ee soomaalida ahaa ayaa laanta afka soomaaliga ee v o e da wuxuu uga sheekeeyey balqaabka ay u dhacday in la xelo tii maaragtay aniga iyo walaalkay iyo gabadmaamada soomaaliyeed alxamdulilah maaragtay yani xorriyaddana waan helnay oo xiliyaha kala duwan iyo wakti kala duwan baana lakala sii daayey laakiin alxamdulilah runtii waan helnay sababtuna waxay ahayd naloo maaragtay yani ciidamada noo qabteen inaanan saamadii wadanka ama sharciga wadanka markaas aanan wadan runtiina ciidanku maasha allah yani si wanaagsan oo sharaf leh ayay noola dhaqmeen ixtiraam iyo xushmad iyo baniaadanimo ku jirto bay noola dhaqmeen aad iyo aad bay umahadsan yihiin sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa safaaradda dalka maaragtay yani soomaaliya dalka masar oo runtii aad iyo aad kaalin weyn uga qaadatay hawshanada iyo sii deyntanada waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaya jaariyadda soomaaliyeed waxaana maaragtay yani dhalinyarada waddanka wax ka baratay iyo dhammaan jaariyadda soomaaliyeed maaragtay dhahaya waa inay sharciyadooda iska wataan oo maaragtay qaamadooda ay wataan qolihii qadca ay cusboonaysiistaan masaaridana runtii aad iyo aad bay soomaalida u ixtiraamaan oo u tixgeliyaan oo maaragtay u qadariyaan marka qadarintaas inaan ugu abaalgudno oo maaragtay sharciyan iska haysano aad iyo aad bay maaragtay u fiican tahay marka alxamdulilah ma- hadda maaragtay yani xorriyaddana waa helnay waana nabad qabnaa barwaaqiin waanu ku noolaa alxamdulilah muwaadiniin soomaaliyeed oo aad u fara badan oo masar ku noolaa ayaa dowladda dalkaasi waxa ay samaysay in ay musaafiriso iyadoo sidoo kale xabsiyadeeda ka sii daysay dad aad u fara badan oo soomaali ah masar ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha sida dhow xiriirka ula leh dowladdeena soomaaliya
mahadsan cabdirasaaq warkii caalamka oo dhegeysta idinkaga imaanaya reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya isagoo intaa ku dhan mal mid ama laba qodob oo ahaa kuwii ugu waaweynaa aan mar kale idin xusuusiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda doctor cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa goordhoweed ka duulay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaaladan muqdisho iyagoo ku sii jeedaa magaalada boose ee xarunta gobolka bari halkaasoo sida lagu soo warramay ay kaga qaybgeli doonaan munaasabad ballaaran oo xarigga looga jaraya garoon cusub oo diyaaradeed oo dhowaan laga hirgeliya magaalada boosaaso kaasoo dayaxtir lagu samaynaya muddooyinkaanba gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya wufdi balaaro horkacayo ayaa isagana goordhoweed ka degay garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduuda halkaasoo wadahadalla kula leeyahay maamulka ahlu sunna waljaameca wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka warrama sodcaal shaqo oo haatan ku maraya waddanka suudaan isaga iyo wafdi ballaaran uu horkacayo warkii caalamka oo idinkaga imaanaya rudiya muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana intaa ayaynu ku soo gebagabaynaa ciddiisa oo isaga maqalka warkaasi waxay mar kale ka dalacan kartaa buggayaga rudiya muqdisho dhatnet wararkaasi iyo warar kale oo dabcan fara badan oo iyagoo sawiran iyana waxaad caawa ku daawan doontaan t v-ga qaranka insha allah